hay-adda qatar jaarad iyo weyba qaar ka mid ee kalluumaysatada magaalada hobiye ee ka wareejiday doomo kalluumaysi si uun ku faa'iidaysadaan khayraadka badda qalab kunlanka tirigali kalluumaysatada iyo weyba hay-adda qatar jaarad iyo ka sheegtay inay fadaas inay ka hormariyed walahasaarawka dhiniga badda galad maxamuud aadan wakiilka hay-adda qatar jaarati yaan ka horeyntii sheegay inayo ka faraxsan yihin in dadka kalluumaysatada ee hobyo ka dhaqan iyo hadeersiyan dooman iyo weliba qalabka lanka tirigali inay kalluumaysiga ka badsadaan tii qadar jaarati oo ah hay-ad ka shaqaysa samafalka bini'aadanka iyo horumarinta iyo u gargaaridda dadka tabaalaysan maantay waxay meeshaan ka bixinaysaa qalab horumarineed oo loogu tala galay bahda fiishariga ka shaqaysa ee degmada hobyo waxaan bixinaynaa doomo agabkoodu runtii uu dhammaystiran yahay qalabkoodu u dhammaystiran yahay afartan doomoodoo gadaashayda ka muuqata ayaan bixinaynaa waa doomo runtii loogu tala galay dadka kalluumaysatada ee ku nool hobyo iyo nawaaxigeeda inay ka faa'iidaystaan oo ku shaqaystaan waa doon dhammaystiran oo matoorkeedii wadata shidaalkeedii wadata shamaagteedii wadata baroosinkeedii iyo xariggeedii wadata marka qalabkaasaan waxaan soo gaarsiinnay degmada hobyo waxaana ku wareejinnay maamulka dadkii ay maamulku noo soo xuleen oo ugu tala galeen in la siiya ayaan siinay waxaan leeyahay bahda hobyo guddoonkooda iyo dhammaantooda isku duuma waa mahadsantihiin sida quruxda badanoo runtii aad noola shaqayseen aad noo soo dhowayseen waxaan idinku bogaadinaynaa sidii ugu fiicnayd in looga faa'iidaysto agabkan ay noqdaan runtii agab qaabkii loogu talagalay loo isticmaalay waana rajaynaynaa inay noqon doonaan ka dambayntii guddoomiyaga degmada hobyo cusmaan axmed cabdulle yaan mahadnagay hay-adda qatar jaarad ee weynuu sheegay in qalabkun sidii lanka tiragaliyo on isticmaalo doonan kalluumaysatada waani un ku faa'iidaysada doonan inay ha ka saaradan nolol maalmeedsho waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay in hay-adda qatar jaarati markii saddexaad ay soo gaarsiinayso gargaar shacabkeenna degmada hobyo maanta ugu dambayso aan kala wareegayno afar doon oo qalabkoodii u dhammaystiran yihiin oo matooradooda saaran yihiin oo shamaagahooda saaran yihiin oo runtii ay tahay barnaamijkeenni ahaa in la taageero kalluumaysatada in la taageero in kalluumaysatadu ay soo saartaan badda waxa ku jira in ay wixii la siiyana ay laftigooda ilaashadaan oo runtii loogu yimaado berri waxaa hadda ku wareejinaynaa afar iskaashato oo runtii ka duwan gashan wasaaradda kalluumaysiga galmudug ayaan ku wareejinaynaa afarta doomood ku wareejinaynaa hadda oo degmada ah annaguna waxaan kala wareegnay hay-adda qatar jaarati waxaana ballan qaadnay sidii ay noogu dhiibeen in ayagana ugu dhiibno shacabka degmada waxaan ka rajaynaya in la ilaashado in alaabtaan la dhiibay aan loo dhiibin alaabo runtii dee lagu cayaarays ahayne ama meel kale loo rarayo alaabo shacabka degmada hobyo ay runtii ay ku shaqaysan doonaan kana faa'idaysan doonaan inay noqoto